haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandura iyo falastiin axmed imaan ayaa nala socodsiinaya
waa barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horraysa ibraahim haddii aan ku hormaro waxa ay naga soo gaartay waa tahniyad dhalasho farxad leh hooye xakiimo muuse cadow iyo aabba faray sabriye iyo ubax faray iyo hooye siciido daahir xerow hooyo xulbo yuusuf waasuge iyo cilmi xuseen yuusuf iyo muno faarax fiidow iyo xulbo cabdi xuseen iyo cabdi faray sabriye maxamed cumar yuusuf mister waasuge iyo hooyo kayrto guure iyo cadar cabdulla baqari maryan faray sabriye iyo hooye xaawo cismaan gaabow iyo maryan cabdulaahi siyaad dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo hawada u marinayaan shire faray abshir iyo marwadiisa qaaligaha canab faarax fiidow oo gabar ugu dhalatay caasimada labaad ee gobolka hiiraan buulo burde gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey ikhlaas shire faray sabriye waxaana leenahay soo barbaar ikhlaas noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray jaamaca maxamed bashiir iyo ibraahim xaaji maxamed nuux iyo waxay idhahdeen luul maxamed bashiir iyo maryan maxamed bashiir maxamed nuur cusmaan bashiir iyo cali cumar maxamed iyo waxay idhahdeen bishaari sheekh xuseen iyo saciido maxamed bashiir qureish maxamed bashiir iyo raxmo maxamed bashiir iyo maxamed nuur xasan yuusuf iyo cusmaan ibraahim axmed waxaana ay jecel yihiin dhammaantood in ay halkan hambalyo iyo bogaadinba ay uga diraan cabdifataax maxamed bashiir iyo waxay yidhahdeen gacladiisa khatro maxamed mahad oo wiili waxaana jecel yihiin inay halkan hambalyo iyo bogaadinba ay uga diraan cabdifataax maxamed bashiir iyo gacladiisa khatro maxamed mahad oo wiili ugu dhashay buurweyn xaafadda ceel cadde ee waxay yidhahdeen gobolka hiiraan waxaana ay kala joogaan dadkaasi muqdishow buurweyn iyo waxa ay yidhaahdeen buulo burte beledweyne jalalaqsi jidda riyaad iyo qatar iyo dubay iyo london nairobi mombasa iyo wajaale waxaan leenahay wiilkaasi aad tahniyada u diraysan allah ka dhigo mid soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca salaanta aad noo soo dirteenna waanu idinka guddoonnay haye ibraahim markana dhankii sugaanta bal noo soo qabo markii aan ku rabay baad raadkayga goysood mid kaloo ruclaysay
waa cododka macaane cabdiqaadir xasan nageeye iyo hibe maxamed hudoon hibe nuura
Yeah.
jiray abid markuu raaqa way helo barankuu horaw maray raacda ugu malaabtee waa kasi rocleyda ilaa waa ku rubad go'ay rafaadi jiray abid markuu raaxa way helo qarankuu hora u maray raacda ugu malaabtee waa kasi rocleeya ilaa waa ku rubad go'ay markii aan ku rabay baad radkayga goysood mid kaloo ruxulayse markiaan ku rabaybaad radkayga goysood mid kaloo ruxulayse kilayga rogayba reeryadaa ku saare kilayga rogayba reeryadaa ku saare annaka ma ridaye ka yaabaye
waxa uu leeyahay nageeye nin rafaadi jiray abid hadduu raaxo weyn helo rarankuu horuu maray raacda uguma laabtee waa kasii rucleeya ileen ileen waa ku rubad go'ay gadaal u fiirimayo miya maya hore uu sii soconayo ibraahim warqadan waxay naga soo gaartay waa ubaxa lagu soo sharxay waa hambalyo aroos waxaa halkan tahniyad ka diraya maxamed cabdulla daylaaf iyo safiye yuusuf iyo cabduqaadir cilmi iyo waxay yidhaahdeen adeersalaad nuure iyo shukri xasan cabdi iyo xabse xasan iyo aniise xasan iyo suhaybe xasan saabir xasan iyo maymuun maxamed iyo sacdiye maxamed iyo maxamed cabdulle wadaad iyo ibraahim maxamed waxay dhammaan dadkaasi ay tahniyad aroos u dirayaan faa'isa maxamed deelaaf iyo maxamed cabduqaadir cilmi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada london ee u k maalintii jimcaha waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara guri barwaaqo lamaano isku raaga kala hela ubad kheyr qaba aamiin ayaanu leenaha waa hagaag waxaan u baaqaya bashiir macalin xuseen iyo maxamed macalin xuseen xasan maxamed nuur iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo cali xasan macalin ishow iyo maxamed macalin ibraahim iyo nuunow cali isxaaq iyo maxamuud macalin yuusuf abuukar macalin xuseen iyo iyo ruqyo macalin samow abti yuusuf maxamed nuur cabdulaahi geedow iyo maxamed macalin salaad iyo aadan xuseen mursal maxamed aadan maxamed ganay iyo waxay idhahdeen mustafe xuseen mursal iyo shimooy macalin maxamed iyo xasan cali suubow iyo cabdisalaan maxamed suubow iyo ugu dambaysta maxamed xaaji xasan waxaa dadkaasi ay kala joogaan garowe burtinle baydhabo sacuudiga u k iyo maraykanka waxayna taaniyad u dirayaan mahad cabdulaahi aadan iyo jamiilo macalin samow oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen garowe waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed mahad cabdulaahi waxaana ay leeyihiin soo barbaara noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca ibraahim inta isguursatay inta loo dhalay iyo inta isdoonaysaba waxaan u soo qabanaynaa codka macaan ee cabdulaahi cumar xarago heestii bi waa jacay
haddii aanan ku bogin haddii aanan ku bogin anab bilis hawayneed biliciga runaa haddii aanan aanan ku bogin anab bilis hawayneed biliciga runaa aan berye kuguma daalin berye kuguma daalin daalin lin berye kuguma daalin berye kuguma daalin daalin lin yo haweyno horta bilisay waa maxay waa maxay sawtii aan ku bare shalay yo haweyno horta bilisi waa maxay waa maxay sawtii aan ku bari shalay
haye ibraahim waa hagaaga codkii cabdulaahi cumar xarago iyo bi waa jecel ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada hayo falastiin warqadan waa tahniyad dhalasho waxaa diraya hooyo cudbi cilmi iyo hooyo jawaahir sheekh xareed iyo hooyo sareedo cali kaahin iyo ardo suldaan arda naadis iyo waa hooyooyin iyo bishaare cabdirashiid iyo maryan aadan iyo sacdiye siyaad iyo xaliimo mursal iyo faadimo mursal damac cabdirashiid nimco cabdirashiid maxamed shukri mursal cabdulaahi mursal mahad waa dhinacii aabbayaasha iyo xaaji cabdulaahi dheere iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdi cismaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo shaafici maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi mukhtaar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo raage cabdirashiid xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen waa abtiyaal iyo adeerayaal iyo waa bashiir cabdirashiid yang mulla ayaa la yidhaahdaa iyo maxamed cabdirashiid bareejo iyo mulla maxamed shukri mursal iyo cabdisalaan shukri baariyow boqorka ayaa la yidhaahdaa xasan sheekh maxamuud deeq darajo bashiir maxamed qodhob iyo axmed xuseen suulow iyo saamiye shukri mursal ladan anise shukri mursal anise muna la yidhaahdo iyo ruqyo siyaad aragsan iyo maqdis shukri mursal maandeeq iyo shamso maxamed mursal shankaroon iyo aamine maxamed mursal aamine dooq cabdi maxamed deeq sayidka iyo maxamed khaliif allabari iyo yaasiin shukri mursal yaaska iyo cabdiraxmaan shukri mursal oosil salmo cabdulaahi mursal queen safiya cabdulaahi mursal nataasha iyo sumaye shukri mursal indha uroon sakariya shukri mursal qaalib waxay dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay dhalasho farxadle u dirayaan waxay yidhaahdeen aabba cabdulaahi mursal aadan iyo hooyo bishaare cabdirashiid oo wiil ugu dhashay degmada kaxda ee gobolka banaadir wiilkaas waxaa loo bixiyey munsar cabdulaahi mursal ducaduna waa xaggeenna haye ibraahim waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo barbaaraha oo waalidkii wax tara dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray falastiin aabe cabduqaadir cilmi iyo adeer saraad nuur iyo shukri xasan cabdi xabse xasan aanisa xasan iyo suhayb xasan iyo saabir xasan iyo waxay yidhahdeen maymuun maxamed iyo sacdiye maxamed iyo maxamed candulle wadaad iyo waxa ay yidhahdeen ibraahim maxamed waxaana dhammaantood ay taaniyad gaadhsiinayaan faa'iza maxamed dilaaf iyo maxamed cabdulqaadir cilmi oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada london u k maalintii jimcihii waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebana uu kala sii umad qayr qabaa anaguna aamiin ayaan leenahay baarkaa i huraa berigiin bartaada waaye bilaney
waa codadka macaan hawees khamiis iyo ebanaxrisi jannaha ka waraabiya faadimo qaasin hilowle
buraaqdii rasuulka buweysa dahay kaama baaqahay buraaqdii rasuulka buweysa dahay kaama baaqahay baashaalkaadiyaanu bukaa baxsanee iga baanihee baashaalkaadiyaanu bukaa baxsanee iga baanihee beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaad bilane beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaad bilane beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaad bilane beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaad bilane bisha ii bokolka nuur badane biriqdooy boqol iiga roo bisha ii bokolka nuur badane biriqdooy boqol iiga roo boqortii bilcaanta aad tahay bedelkaada ma soo baxaaye boqortii bilcaanta aad tahay bedelkaada ma soo baxaaye beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
beerka ayhuraa ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada taan ku noqon falastiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aabbe xasan maxamed xasan iyo hooyo xabiibe xaaji qaadirow aabbe xuseen maxamed xasan iyo hooyo xaliima abuukar macalin iyo axmed xuseen maxamed ruqiyo xuseen maxamed iyo zahro xuseen maxamed iyo faadumo xuseen maxamed iyo zahro macalin xasan safiye macalin xasan batuulo macalin xasan iyo abti waxay yidhaahdeen saleebaan xaaji yarow iyo khadiijo nuur adeer maxamed cali maxamed iyo cabdikafaar cabdiraxmaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda raxmo macalin xasan iyo xasan axmed jamaal cabdiqaadir macalin xasan jaweeriye macalin xasan iyo khadiijo yuusuf walaal dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jeceliyiin taaniyad farxad leh iyo heestanba inay gaadhsiiyaan maxamed macalin xasan iyo waxay yidhaahdeen raxmo xuseen maxamed oo aqalgalkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada wadajir ducaduna waa xaggeena arooskeenna aamiin ee banu ubad kheyr qabeeda kala siiya ayaan idin leenahay waxaa hambalya aroos halkan ka dariya dhammaan shaqaale weynaha waxay yidhaahdeen haas betrolium waa cali maxamed cumar cali boqor nimcaan cadaane xuseen cilmi iyo bare maxamed daahir iyo axmed nuur maxamed kamsiin ayaa la yidhaahdaa iyo maxamuud cabdi jaajaale iyo farxiyo yuusuf cabdiye qadar maxamed maandeeq iyo axmed yaasiin dagaal iyo maxamed cabdi xirsi dhammaan dadkaasi waxay yidhaahdeen waa shaqaalahaasi oo isku duuban waxay hambalyo aan la soo koobi karin ay u dirayaan maamulaha maxamed ibraahim cusmaan awrfuul iyo hoodo cabdinuur kibaar oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaana hoteelka harwanaag isku waara ubad kheyr qabna kale hele aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim dhegeystayaasheenna dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa falastiin waxaan moodi jiray maxaa moodi jirta hadduu qofku yidhaha ka war maxaa moodi jirta cumar dhuul cali ayaa noo sheegay
waxaan moodi jiray inantan mulkiyey in jacaylku muday waxaan moodi jiray inantan mulkiyey hoy in jacaylku muday isna waxaan arkaa kumaalaynaya
Thank you.
waxaan moodi jiray ninankan mulkiyay hoy inay la mid tahay isna waxaan arkaa inay maqan taho ay meel kale jirta isna waxaan arkaa inay maqan taho ay meel kale jirta waxaan moodi jiray inantan mulkiyey inay miyir qabtaa waxaan moodi jiray inantan mulkiyey hoy inay miyir qabtaa isna waxaan arkaa inuu mayracdo shaydaan melmelay isna waxaan arkaa inuu mayracdo shaydaan melmelay
anu intaasi ku dhaafno codkii macaanaaye banaxariistii jannaha ka waraabiyo cumar duule cali haye ibraahim warqadanna waxay leeyihiin waxaanu si kal iyo laaba u salaameynaa daahdihiyaasha barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha ee v o e da waanu idinka qaadna ayaanu idin leenahay si xiiso badan dhammaanna maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka weyn ee big ben school ee ingilishka ee ku yaala caasimadda jamhuuriyadda jabuuti ee jabuuti gaar ahaana xaafadda weyn ee la yidhaahda belbela waxay halkan hambalyo iyo salaan qaaliya hawada u marinayaan siyaad cabdi aadan iyo saade maxamed yuusuf oo wiil ugu dhashay magaalada jabuuti wiilkaasi waxaa loo bixiyey samatar siyaad cabdi aadan ducaduna waa xaggeena haye ibraahim soo duceey.
samatar soo weynaa uu soo barbaar noqo kii waalidkii anfaca iyo dalkiisa iyo dadkiisaba waa hagaaga waxaa noo baaqayaa cabdiraxmaan macalin isaaq iyo cali xasan macalin ishow iyo maxamed macalin ibraahim iyo waxay yidhaahdeen nuunow cali isxaaq iyo maxamuud macalin yuusuf iyo abuukar macalin xuseen iyo ruqyo macalin samow iyo cabdulaahi geedow iyo maxamed macalin salaad iyo mustafe xuseen mursal iyo shiimooy macalin maxamed iyo waxay yidhahdeen cabdisalaan maxamed subow iyo maxamed xaaji xasan iyo waxa ay yidhaahdeen ha ka tegina cali xasan macalin ishow waxa ay jecel yihiin inay halkan hambalyo uga diraan mahad cabdulaahi aadan iyo jamiilo macalin samow oo wiil ugu dhashay garow warqadda waxay naga soo gaartay markana xaggayga ugu dambeysay ibraahim hooya xabiibo sheekh axmed iyo aabe sheekh cali cabdi maxamuud iyo faadimo sheekh xasan iyo dacanab cabdi maxamuud iyo fartuun sheekh cismaan iyo waayeeyayaal arda sheekh axmed ciise xaaji iyo xaliimo cali dable cali dhuux cilmi maxamed iyo siciid xasan maxamed iyo baasha cali xaashi iyo cabdiqaadir siciid dhabancad iyo mursal cali cabdi maxamuud iyo cadar xuseen maxamed maxamuud iyo xamdi xirsi maxamuud iyo biyood nuur faarax iyo hooyo waxay yidhaahdeen saamiye xasan garaad iyo cabdirasaaq cabdulaahi xooshey iyo samsam cabdirasaaq cabdulaahi iyo ibyan cabdirasaaq cabdulaahi iyo kowthar maxamuud macalin maxamed cabdirasaaq cabdulaahi mustafa cabdirasaaq cabdulaahi siciid cabdirasaaq cabdulaahi anwar cabdirasaaq cabdulaahi qayse cabdirasaaq cabdulaahi xuseen cabdirasaaq cabdulaahi maxamuud cabdirasaaq cabdulaahi dhammaan waxay hambalyo hawada u marinayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen brofesor muxidiin cali cabdi iyo caruusada titooreysa ayaan cabdirasaaq cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshiid xaafada carafaad waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay waa hagaaga waxaan dhegaystayaasheenna soo qabanaynaa heesta halkudhibkeedu yahay manaxaan jacayl waxaana ku luqaynaysaa shukri shin heestaasi ayaana gabagabowaa guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno waa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
jacayl baa isoo maagayanigoon maakaba meelaan filayniyo mugdooyiga soo baxay inaanyaan macsuumbo martiisoora iga raba meelaan filayniyo mugdooyiga soo baxay inaanyaan macsuumbo martiisoora iga raba mar horaan afayfto markaagana akayso haygu soombaxan kaa maarmayanigoye magacaagi waandhi ee muuqeenna kala qari mar horaan afyefte markaagana akayso haygu soombaxan kaa maarmayanigoye magacaagi waandhi ee muuqeen kala qari mudaan kala maqnayno muuqaagi weysnaa muqdisho aan ka dayay mudaan kala maqnayno muuqaagi weysnaa muqdisho aan ka dayay u tallaabay magatahay cadaalaga sii maray mareeg iyo masagowga maka waaye